taswiirta sagaal iyo tobanaad oo meel kastoo ciise uu tego dad badan ayaa daba socday oo dhegaysinayay ereyadiisa maalin maalmaha ka mida nin ayaa ciise u yimid oo u jilba joogsaday magaciisana waxaa la odhan jiray jeriyas oo waxa uu ahaa mid sargeel ah ama hogaamiyaasha diinta ka mid ah oo waxau ciise ugu yimid in gabadhiisa oo xanuunsanaysay uu bogsiiyo oo waxa uu ku yidhi gabadhaydii yarayd waa ay xanuunsanaysaa oo ay dhimanaysaa ciise uu kaalay oo gacantaada duldhiga oo barakadee si ay u bogsato ciisena waa uu aqbalay oo ninkii ayuu raacay oo dadkii faraha badnaa waa ay raaceen laakiinse dadkii faraha badnaa waxaa ku jirtay naaga xanuunsanaysay in fara badan oo qabtay dhiigbax waxay u tegtay dhakhaatiir fara badan laakiin dhakhaatiirtii faraha badneed ma aanay bogsiin karin iyada oo waxay iskaga fikirtay haddii aan ciise u dhowaado aan maradiisa taabto hubaal waan bogsan doonaa oo si qarsoon oo tartiibi ah ayay hoos uga gashay ciise oo maradiisii taabatay kolkiiba way bogsatay laakiin ciise waxa uu dareemay in awoodii ay ka baxday oo intuu dib u jeestay ayuu yidhi kuma ayaa taabtay maradayda markaas ayay xertiisa ku tirid bal fiiri ciise dad badan ayaa kugu hareeraysan sidaad ku odhan kartaa kuma ayaa ku taabtay waayo annagu ma garanayna kutu taabtay laakiin ciise dadkii ayuu wada fiiriyey markaas ayuu waxa uu arkay naag ku soo socota markaas ayaa naagtii intaa jilbihiisa ku dhacday ay barooratay oo ciise waxa uu ku yidhi gabadhii rumaysadkaaga ayaa ku bogsiye orod oo tag oo gurigaagii ku laabo miyaad saaxiib u malaynaysaa in ciise aanu garanaynin qofkii isaga taabtay waa uu garanayay ciise laakiin waxa uu doonayey in ay gabadhu qirato dembigii ay samaysay ama taabashadii ciise ay taabatay saaxiib oo ma jiro waxaannu ka qarin karaynaa ilaah waayo ilaah waa uu og yahay fikirkeenna camaladeenna iyo shaqadeenna oo dhan